waxay ahayd markii ugu horreysay ee in ka badan toban xubnood oo isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenna iyo mas-uuliyiin kale ay iska casilaan xukuumadda somalilan wasiirada ilaa shalay aadka loo hadalhayey waxaa ka mida wasiirka madaxtooyada xirsi cali xaaji xasan oo aad loogu tirinayay inuu ku dhow yahay madaxweynaha waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo waan runtii shan sana siyaadahayey ayaan ku qancay inaan ka tago waxaanan aad iyo aad ugu mahadinaya madaxweynuhu aan in badan soo wada shaqaynay si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlnimo kusoo wada shaqaynay waxaan ku kalsoonahay runtii inay dowladdeeda iyo qarankayguna sii jiri doonto kaalintayduna cid badan oo buuxisa iyo geesiyaal buuxiya ay badan yihiin aniguna aan siyaasaddayda iyo mustaqbalkayga u madax bannaanaado iscasilaadda mas-uuliyiintan ayaa salka ku haysa loolanka xisbiga kulmiye ee musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada doorashada soo socota ee la filayo in golaha dhexe ee xisbigaasi ay tobanka bisha noofembar ay isugu yimaadaan shirweyne ay ku soo xulanayaan ciddii musharax madaxweyne u noqon lahayd doorashada labada kun iyo toddobiyo tobanka lagu wado inay somalilan ka qabsoonto ilaa hadda xubnaha kulmiye ee u taagan musharaxnimadaasi waxaa ka mida guddoomiyaha kulmiye muuse biixi cabdi waxaanu qabanaynaa haddii abalaa bisha tobankeeda kale fadhigii golaha dhexe ajendaha dadku xiiseynayaana waxay waxaa lasoo saari doonaa musharax madaxweyne maadaama ay doorashadii noqon doonto sidii loo qorsheeyey labada kun iyo toddobiyo tobanka anigu afar dhowrka boqol ee wax dooran ayaan ka loobgareeya gacanta taagi doona ayaan ka loobgareeya kuwaasaan kale inaan ku dadaalaa inaan codkooda inta badan ay anaga taageeraan sidoo kale waxaa isna ku dhawaaqay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda somalilan maxamed biixi yoonis oo shalayto xilkaasi iska casilay waxaan doonayaa kuu sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aan u hayay dowladda somalilan ee ahayd wasiirka khaarijiga aan ka risaan garayo resignationkaasi imikaanadii kuu soo fidiyey waxaanan uga tegey shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashaxa welina murashaxa una tartamaya jagada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa waxaa iyaguna hore ugu dhawaaqay wasiirkii hore ee maaliyadda cabdicasiis maxamed samaale oo xilka wasiirnimo iska casilay bishii marj ee sanadkan iyo xubno kale oo dhammaantood ka tirsan xisbiga kulmiye waxaase aan weli si rasmiya loo ogeyn in madaxweyne axmed maxamed siilaanyi uu mar kale isa soo sharaxayay iyo in kale tallaabada ay xubnahani ku dhaqaaqeen ee ay xilalkoodii uga tegeen ayaa dareen weyn ka abuurtay gudaha dalka balse wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran caddo ayaa shalayta u warramay v o e waxaanu sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cidda ku xadgudubta ammaanka iyo kala dambeynta taas anigu wax dhibo ma arko dowlad ahaana de waxa weeyaan xilku waa meerto haddii nin tago horena way u dhacdaa imikana way dhici doontaa dibna horena way u dhici jirtay meeshiisa waxun baa yimaada de nin kale oo somalilan galahoo mas-uul ahoo halka hawsha kasii wada waxa muhimku waxa weeye qofka mas-uulkii inaanu had iyo jeer amniga dalka iyo khalkhal midna aanu gelin karin anigu ma qabo nimankaasu niman mustaqbalkooda iyo magacooda iyo karaamadooda ku baabiin kara waxyaabaha qaarkood inay yihiin runtii reeg mas-uuliyiina weeye mana filayo inay samayn karaan laakiin principally annagu waxaanu xil saarananay ammaanka dalkan iyo bulshada reer somaliland inaan wax khalkhala idina gelin karin ciddiisa isku dayda inay khalkhal geliso runtii waxaanu ku qaban doonaa gacan bira oo muxuu ahaay waayo ummaddan iyo shacabkan in la dhibaateeyo ama lagu rido mashaakil ma aqbalino mana ogolin xubnaha golaha wasiirada ee iscasiley ayaa ku doodaya in madaxweyne siilaanyo uu taageero u muujiyey musharaxnimada muuse biixi cabdi sida uu tilmaamayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maxamed biixi yuunis oo arrintaasi shalay tibaaxay wararkaasi dee madaxweynaha kalamaan hadlin laakiin dadkii uu dee fariinta soo faray waxaa layla shiray ayaan noo sheegay sida warka noogu keenay wuxuu madaxweynuhu yidhi waxaan taageeraya ugu yeedhay wasaradii beeshiisa ahayd inuu ku yidhaahdo halkaasaan idiin tilmaamay dhinaca kale inu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera haddaba guddoomiye muuse biixi cabdi ayaan weydiiyey inay jirto taageerada madaxweynaha ee dhankiisa loo tirinayo horta aniga meel babliga iyo qarsooditoona uu madaxweynuhu igu yidhi waan ku taageerayaa ama u dadka ninkaasaan ku taageeraya qof ahaan ma hayno iyaga laftooda afka madaxweynaha waxba kamay qaadin masale wasiirka khaarijiga oo kale wuxuu yidhi anugu madaxweynaha afkiisa kama qaadin waa laygu yidhi sideedabana waxaa la jirta madaxweynuhu waa guddoomiye xisbigan aasaasay madaxweynuhu waa odaygii waa curfi caalamka oo dhana madaxweynuhu haddii ritaargaroobayo uu shaqada ka tegayo waa qasab inuu cid usoo dhiso oo usoo barbaariyo xukunka uu ka tegayo ee xisbiga ee xukuumadda marka ceeb maaha xisbi aniga ama qof kaleba haddii uu indhoorsgareeya ama uu bayidhahdo qofkaasaa ku haboon waxay la tahay aniga waxyaaba ahayn madaxweynuhu waxay la tahay dee maha commissioneer u dhaxa xisbiyada xisbigiisa dhexu maaha maadaama uu odayga xisbiga soo asaasan yahay waxay la tahay waa ku waajib in uu cid taageero oo isagu isleeyahay hawshaa way ka bixi karaysaa marka wax laga cadoodo iyo wax lagu ceebeeyo madaxweynaha taasi ma aha saamaynta muuqata ee hirdanka kulmiye uu ku yeeshay dowladda ayaa ah inay maanta bannaan yihiin wasaarado dhowra oo wasiiradii iyo ku-xigeenadiiba ay iska casileen halka kuwo kalena ay wasiiradii ka maqan yihiin waa kan mar kale guddoomiye muuse biixi cabdi oo arrintaasi ka hadlaya waxayna tahay saameyn ku yeelan maayo kolka hore wasiiradu waa dhowr iyo konton toban ba is- sagaal baa iscasilay waad ka aragtaa halkaa saameyn dowladdu waa dhisan tahay talabaad dowladdani waa dowlad madaxweynuhu maamulo awoodda leeyahay maaha dowlad baarlamentariana ninkan wasiirka ah madaxweynaha shaqada qora sawirku wuxuu qorayaa wasiiradu waxay ka kaaliyaan madaxweynaha hawshiisa iyadu bolise ay leeyihiin oo gaara iyo awood ay leeyihiin mid maaha dowlad prime minister ah oo inta lasoo doorto dibitaati ama nin eh, xildhibaana haddii uu wasiirada waayo uu ku farsanayo baarlamaan oo uu cid matalayo codol ka maaha wasiiradani wasiiradani waxa wey waa qof aqoon-yahan oo karti u madaxweynuhu ku doortay beritan uu dooran karaa maanta uu eegi karaa waxay ku xiran tahay sida ay soo casileen ayaa dee horta sharciga loo eegaya xisbiga xisbigu sh- xeer buu leeyahay qofkii ku gaba ku gafa xeerka waa lagu ciqaamanaya waxaa la isweydiin doonaa miyay ka hor yimaadeen barnaamijkii xisbiga iyo barnaamijkii xukuumadda iyo madaxweynuhu hogaaminayay haddii ay noqoto ha inay ka hor yimaadeen oy weli si abaabulan uga hor yimaadeen xeerku xisbigu wuxuu tilmaam- tilmaamaya in tallaabo in laga qaado haddii aanay taa noqonina qof iscasilo caadi ay noqotona dee xisbigiisi wuu iman karaa tartankiisi wuu wadan karaa buuxinta jagooyinka bannaan ee golaha wasiirada ayay dadka siyaasadda rogrogaa aaminsan yihiin inay raadaynayso xukuumadda iyo taageerada xisbiga kulmiyaba maadaama inta badan xubnaha iscasilay ay ka soo kala jeedaan gobollo kala duwan islamarkaana ilaa xalay magaalada hargeysa laga dareemayey dhaqdhaqaaqa hogaamiye dhaqameedka iyo siyaasiyiinta gobollada kala duwan ka soo jeeda oo qaarkood ay u xusul duubayaan sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen xubnaha laga yaabo in lagu bedelo kuwa iscasilay halka siyaasiyiin kalena ay ku howlanaayeen dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xubnaha xilalka banneeyey inkasta oo ay tahay markii ugu horreysay ee somalilan tira intaasi leege ay xilalka iska casilaan maaha markii ugu horreysay ee loolanka cidda isu soo taagaysa musharaxnimada kulmiye ay xisbigaasi ku keento kala qaybsanaan waxaa la xusuusan karaa sanadkii labadii kun iyo sideedii buuq iyo khilaaf xoogan oo ka dhex dhaca xisbigaasi uu sababay in xubno miisaan culus ku lahaa xisbigaasi ay ka dhaqaaqaan sidoo kalena mar kasta oo la qabanayo shirweynaha xisbiga amaba shirka golaha dhexe waxaa soo ifbaxa kala qaybsanaan huursanayd iyo gorgortan baaxad weyn oo keena inay xisbigaasi ka hulleelaan xubno ka mida rukumadaysu balse dadka aada ugu dhow siyaasadda somalilan ayaa tilmaamaya in weli xisbiga kulmiya yahay mid adkaysi u leh dildilaaca uu keeno hirdanka iyo loolanka hogaamintu hase ahaatee waxaa jira arrimo dhowra oo ay calaamatu su-aal saaran tahay kuwaasi oo ay ka mid yihiin qaabka uu noqon doono shirweynaha golaha dhexe ee horaanta noofembar lagu wado inuu ka qabsoomo magaalada hargeysa iscasilaadda wasiiradaasi waxa ay ka bedeli karto qabanqaabadii shirka iyo sidoo kale suurtagalnimada inay golaha dhexe ee kulmiye soo wada fadhiistaan rag badan oo siyaasadda ku kala irdhoobay maalmihii ugu dambeysay hase ahaatee ee ka wada tirsan xisbiga